sare u kac xooggan ayaa laga dareemayaa seelada lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada jowhar kadib markii saameyn ballaaran oo ay ku yeesheen fatahaadaha webiga shabeelle oo xoolihii miyiga laga keeni jiray hakadgeliyey maxamed aweys nuur waa ganacsado soo iibsada xoolaha nool kadibna sii iibiya si uu noloshiisa ugu maareeyo xoolaha uu ka ganacsado waxaa ka mid ah ariga isagoo tilmaamay in sar u kacan ku yimid qiimaha xoolaha ee seelada jowhar ay sabab u yihiin fatahaadaha oo go-doon geliyey isku socodkii deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe xoolaha inay qaali yihiin oo cariiri ka jiro neefka yar labada neef hadda aan gacanta ku haayo oo hadda halka aan ka soo bixi sagaal boqol iyo konton neefkiiba leega soo qaatay oo wax lakastaba cariiriga u keenay biibaxada oo raayda goysay oo suuqiiba xool laga la'ya dhibaatadaas ayaa meesha ka dhacday marka nabad ilaahay anuu soo naadiyo neefka halkan waxaan ka soo bixi milyan iyo laba boqol iyo konton wankaas labadaanna waxaan ka soo bixi sagaal sagaal boqol iyo konton intaas hadda beriga igu qabati kan waxaa la gadi jiray lix boqol iyo konton ilaa toddoba boqol haddaana beriga saana iga qabati wax la kastana dhibaatada keentay biyaha baa keenay cariiriga baa keenay go-doonka meesha ka jira qaar ka mid ah dulaalada kala iibiya xoolaha nool ayaa sharxaad ka bixinaya qiimaha xoolaha nool siduu u kala qaalisan yahay xilligaani xoolaha aaday qaali u yihiin dhibaatada itixaanyo badanaa jira oo iskaalkaalmaystay kuwa dabiiciya iyo oo ilaahay keeni jira keenay iyo kuwa ee mataqaanaa bini'aadinka sabab u yahaba marka neefka birimada oo xaggeeya waxaa waaye toddobaatan dollar kanna waxaa waaye afartan dollar yar sababtuna waxaa waaye itixaamka jira biyaha waddanka soo maray dhibaatooyin kale oo iska jirjira saasaa u sababa marka ilaahay hanaga reebo dadaalay u baahan yihiin wax walba in la dadaalaa ayay u baahan yihiin anka dad muslimaan nahay ilaahay wuxuu keena la yaabi mayno wankan waxaa la gadooyaa laba milyanoo lacag ah laxdan waxaa la gadooyaa milyan lacag wankan waxaa la gadooyaa siddeed boqoloo lacageh samayntan waxaa la gadooyaa toddoba boqol tanna toddoba boqol tan milyan iyo shan boqol bermada oo uu fiican waxa waaye tan camal waaye waxaana la gadoonayaa laba milyan iyo hoosteeda waa milyan lix boqol milyan siddeed boqol ay u dhexaysa
inta badan waxaa go-dan uu saway fatahaada webiga shabeelle ku jira oo qayb ka ah xoolihii laga keeni jiray miyiga fog sida ariga looda iyo geela waxaana xirmay waddooyinkii loo adeegsan jiray iyadoo dadka ay isticmaalayaan xilligan dooni macmal ah oo deegaanada laysku gudbayo